tirintii cutubka kow iyo tobnaad oo dadkuna waxay ahaayeen sidii kuwo gunuunuc badan oo wax shar ah ayay rabbiga dhagihiisa maqashiyeen oo markii rabbigu maqlay ayaa cadhadiisii kululaatay oo dabkii rabbiguna dhexdoodu ka qaxmay oo xerada meesheedii ugu dambaysaa ayuu baabi'iyey markaasaa dadkii waxay u qayliyeen muuse kolkaasaa muuse rabbiga baryey oo dabkiina wuu damay oo meeshaas magaceediina waxaa loo baxshay tabceerah maxaa yeelay dabkii rabbiga ayaa dhexdooda ka qaxmay oo dadkii badnaa oo isku darsanaa oo iyaga ku dhex jirayna aad bay wax ugu jeeleen oo reer binu israa'iilna mar kaley ooyeen oo waxay yidhaahdeen bal yaa hilib aannu cunnana siinaya annagu waxaannu xusuusannahay kalluunkii aannu masar lacag la'aan uga cuni jirnay iyo khajaarkii iyo batiikhii iyo basashii cagaarka ahayd iyo basashii guduudnayd iyo toontii laakiinse haatan naftayadii way cunto nacday oo waxba ma jiraan oo maanadan ma ahaane waxaa kaloo aan fiirsanno ma haysanno oo maanaduna waxay u ekayd midhaha koryandher la yidhaahdo oo midabkooduna wuxuu u ekaa midabka xabagta baduliyam la yidhaahdo dadku way warwareegi jireen oo soo urursan jireen markaasay maxdin ku daqiijin jireen ama samooye ku tumi jireen oo dheryey ku karsan jireen oo moofo bay ka samaysan jireen oo dhadhankeeduna wuxuu ahaa sida dhadhanka wax saliid lagu sameeyey oo habeennimada markii sayaxu xerada ku soo dego ayaa maanaduna la soo dhaci jirtay haddana muuse wuxuu maqlay dadkii oo ka dhex ooyaya qabiilooyinkoodii oo dhan oo nin waluba teendhadiisa iriddeedu taagnaa markaasaa cadhadii rabbigu aad u kululaatay oo muusena wuu ka xumaaday oo muuse wuxuu rabbiga ku yidhi maxaad anoo addoonkaaga ah sida xun iigu gashay oo maxaan raalinimadaada u heli waayey oo maxaad ii kor saaraysaa dadkan oo dhan culaabtiisa dadkan oo dhan ma anigaa uuraystay oo ma anigaa dhalay markaad igu leedahay iyaga laabtaada ku qaad sida aabbe u qaado ilmo caananuug ah tan iyo dalkii aad awowyaashood ugu dhaaratay bal xaggee baan ka helayaa hilib aan siiyo dadkan oo dhan waayo iyagu way igu ooyaan oo waxay igu yidhaahdaan hilib aannu cunno na sii anigu ma aan qaadi karo dadkan oo dhan maxaa yeelay rarkan aad buu iigu culus yahay haddaad sidaas ii geshid waan ku baryayaaye idil haddaad raalli iga tahay oo yaanan darradayda arkin markaasaa rabbigu muuse ku yidhi waxaad ii soo ururisaa toddobaatan nin oo ah waayeelladii reer banu israa'iil oo aad garanaysid inay dadka waayeello u yihiin iyo saraakiil u taliso oo waxaad iyaga keentaa teendhada shirka inay halkaas kula istaagaan oo anna waan soo degan doonaa oo halkaasaan kugula hadli doonaa oo waxaan qaadi doonaa ruuxa ku kor jooga markaasaan iyaga saari doonaa oo waxay kula qaadi doonaan culaabta dadka si aanad keliga u qaadin oo dadkana waxaad ku tidhaahdaa hilib baad cunaysaane biri quduus isaga dhiga waayo waxaad ku oydeen rabbiga dhagihiisii oo waxaad tidhaahdeen bal yaa hilib aannu cunno na siinaya waayo markaannu masar joogi jirnay baa noo dhaantay haddaba rabbigu hilib buu idin siin doonaa oo idinna waad cuni doontaan oo idinku ma cuni doontaan maalin keliya ama laba maalmood amase shan maalmood amase toban maalmood amase labaatan maalmood laakiinse waxaad cuni doontaan bil dhan jeer aad sanka dulalkiisa ka keentaan oo aad ka diiqootaan maxaa yeelay rabbiga idindhex jooga ayaa diiddeen oo aad ku hor oydeen oo waxaad tidhaahdeen bal maxaannu masar uga soo baxnay markaasaa muuse yidhi dadka aan dhex joogaa waa lix boqol oo kun oo nin oo lug ah oo adna waxaad tidhi waxaan iyaga siinayaa hilib ay bil dhan cunaan ma waxaa loo qalaa edo iyo lo' si ay uga dhergaan mase kalluunka badda ku jiro oo dhan baa loo soo ururiyaa si ay uga dhergaan markaasaa rabbigu muuse ku yidhi war ma gacantii rabbiga gaabatay haddaba waad arki doontaa bal in eraygaygu rumoobayo iyo in kale markaasaa muuse baxay oo dadkii u soo sheegay eraygii rabbiga oo wuxuu soo ururiyey toddobaatan nin oo reer binu israa'iil waa yeello u ah oo teendhada hareeraheedii ayuu isugu keenay markaasaa rabbigu ku soo degtay daruurtii oo isagii la hadlay wuxuuna qaaday ruuxii isaga saarnaa markaasuu toddobaatankii waayeel saaray oo markii ruuxu korkooda ku degay ayay wax sii sheegeen laakiinse sidaas mar dambe ma ay yeelin laakiinse laba nin baa xeradii ku dhex hadhay mid magaciisa waxaa la odhan jiray eldaad kan kalena magaciisa waxaa la odhan jiray meedaad oo iyagana ruuxii baa ku soo degay oo waxay ka mid ahaayeen kuwii la qoray laakiinse uma ay bixin teendhadii oo iyagu xerada dhexdeedii ayay wax ku sii sheegeen markaasaa nin dhallinyaro ah soo orday oo muusuq u soo sheegay oo yidhi eldaad iyo meedaad xeradii bay wax ku sii sheegayaan markaasaa yeshuuca inanun oo muuse madiidinkiisii ahaa oo raggiisii uu soo doortay ka mid ahaa ayaa ku yidhi sayidkaygii muusow u diid iyaga markaasaa muuse wuxuu isagii ku yidhi waarma aniga baad ii xinaasaysaa bal may dadka rabbiga oo dhammu nebiyo ahaadaan oo rabbigu muu iyaga ruuxiisa ku soo dejiyo markaasaa muuse iyo waayeeladii reer banu israa'iilba xerada ku noqdeen markaasaa dabayl rabbiga ka timid oo waxay badda ka keentay digaagduur oo xerada hareeraheedii ayay ku soo daadisay intii maalin socodkeed ah oo dhankan ah iyo intii maalin socodkeed ah oo dhanka kale ah oo xerada ku wareegsan oo dalka korkiisana waxay u jireen intii laba dhudhun ah markaasaa dadkii kacay oo maalintaas oo dhan iyo habeenkii oo dhan iyo maalintii dambe oo dhan waxay soo urursadeen digaag duurkii oo kii ugu waxyaraa wuxuu soo urursaday toban xoomeer oo waxay ku kala bixiyeen xerada hareeraheedii oo intii hilibkii ilkahoodii ku dhex jiray oo aanay weli calalin ayaa caradii rabbigu dadkii aad ugu kululaatay markaasaa rabbigu wuxuu dadkii ku dhuftay balaayo weyn oo meeshaas magaceeda waxaa loo bixiyey qibroodda xatawaah maxaa yeelay halkaasaa lagu aasay dadkii hunguro xumaaday markaasay dadkii qibrood xatawaah ka guureen oo waxay u socdaaleen xaseerood xaseeroodna way degeen